wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warkaa subaxnimeer haddii haysanayo qodobada ad ku maqli doontaan saaka wararkeenu kuwoodii ugu doorkaro weynaha waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo maamulka hirshabeelle ka codsaday in loo maalgeliyo hal abuurada ganacsi
dalagii geleyda oo bislaaday oo dhan habeenkii weerar cirka iyo dhulka ay kusoo qaadaan ma garat beeraleyda gobolka shabeellada dhexe uu ka cabanaya xayawaano cuno dalagyadii ay beerteen deeq daabo ah oo la gaarsiiyey barakacyaal ku nool magaalada beledweyne kulan ku saabsan maaraynta khataraha isticmaalka qaldan ee warbaahinta bulshada oo lagu qabtay muqdisho qayb cusub oo lagu soo kordhinayo isbitaalka gobolka bay oo laga dhagax dhigay beedhabo akhbaaraadka dibadda saake waxaa ka mid ah khasaare nafeed oo ka dhashay mudaharaadyadii ka dhacay kenya
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saamaynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdaxsiis xasan amuucalin waa subaxnimo salaasaa taariikhda waxay ku beegan tahay sideedda bisha toddobaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeeniyo fidsan dhallinyarada magaalada jowhar ayaa maamulka hirshabeelle waxa ay ka codsadeen in loo maalgeliyo hal abuurada ganacsi si ay u yaraato shaqayarida ka jirta dalka gaar ahaan deegaanada maamulka hirshabeelle adibxita axmed macluw ayaa faahfaahinaya qodobkaasi xili dalka ay ka jirto shakhiyari baahsan ayaa dhallinyarada magaalada jowhar waxay maamulka hirshabeelle ka codsadeen abuuridda qorshayaal maalgelin oo ku aadan horumarinta hal abuurka ganacsiga ee dhallinyarada dhallinyarada magaalada tani johar dhallinyarada magaalada tani johar ayaa dhanka kale waxa ay tilmaameen in muhiimaddu ay tahay qorshayaal shaqo abuureed oo loo sameynayo si ay u yaraadaan baahida shaqiyari ee ka jirta magaalada tani johar iyo deegaanada hoos yimaada waxaa uu baaqaya bangiyadan ka bilaabaya inay sahlaan helitaanka deeqaha yaryar iyo amaahda microfinance si ay dhallinyaradu u bilaabaan ganacsiyo yaryar oo hal abuur leh inay abuuraan barnaamijyo dhaqaale oo gaar ah oo dhallinyarada lagu tababaro sidii ay maara sidii u maarayn lahaayeen maalgelin iyo ganacsi inay iskaashi la sameeyaan ururada dhallinyarada si kor loogu qaado wacyigelinta iyo adeegsiga adeegyada bangiga labo hay-adaha iyagan waxaa ugu baaqayaa hay-adaha maalgelinta sida n g o iyo international partners waa inay maalgelin iyo tababar siiyaan dhalinyarada leh hal abuur ganacsi ama xirfado shaqo abuur inay dhiirigeliyaan sanduuqyo maalgelin ah oo si gaar ah loogu talagalay dhalinyarada deegaanka inay fuliyaan cilmi baaris iyo qiimeyn ku saabsan baahiyaha ganacsi ee dhalinyarada hirshabeelle wasaaradaha wasaaradaha dhalinyarada heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay dhisaan xurmo hal abuur ah innovation hubs oo dhalinyarada lagu baro xirfadaha casriga sida technology digital digital marketing iyo farsamooyinka gacanta inay horumariyaan siyaasado lagu dhiirigeliyo shaqo abuur dhalinyaro ku saleysan inay abaabulaan tartamo ganacsi oo dhalinyaradu kusoo bandhigi karaan fikradahooda iyo maalgelin u helaan si ay maalgelin u helaan afar maamul maamulka guud ee hirshabeelle inay taageero buuxda siiyaan dhalinyarada horumarka ku haminaysa iyadoo loo marayo sharciyo fudud sharciyo fududeynayo diiwaangelinta ganacsiyada inay abuuraan madal wadatashi iyo iskaashi u dhexeeya ganacsatada dhalinyarada iyo hay-adaha maalgelinta inay dhiirigeliyaan nabadda xasiloonida iyo maalgashi sugan si jabi ku habboon loogu abuuro dhalinyarada waxaan kusoo gunaanudayaa dhalinyaradu waa hantida ugu weyn ee hirshabelle leedahay haddii si nidaamsan loo taageero waxay noqon karaa waxay noqon karaan lafdhabarta horumarka nabadda iyo shaqo abuurka bulshada
waxaan ugu baaqi lahaa bangiyada hay-adaha maalgelinta iyo wasaaradaha dhallinyarada iyo guud ahaanba maamulka waxaan ugu baaqi lahaa in ay ka shaqeeyaan ama ay dardargeliyaan arinka ah si saro loogu qaadi lahaa ama dhallinyaradu ay u noqon lahayd kuwa iskaashada oo leh iskaashi ama midaysan iskaashi midaysan kaasi oo lagu horumarinayo ganacsiga magaalada so waanu ognahay wadan weliba waxa uu leeyahay ganacsi ama waxyaabo kaloo yani wadanku uu yani ku saromaro anaga yani markii aynu fiirino wadankeenu gaar ahaan magaaladeenu waxaanu yani aan ka codsan lahayn hay-adaha maalgelinta wasaaradaha dhalinyarada iyo guud ahaan maamulka inay saro ugu qaadaan yani ay garab istaagaan beeraleyda gobolka shabeellada dhexe ayaa ka cabanaya cayaano cuna dalagyadii ay beerteen gaar ahaan beeraleydan ayaa sheegay in xiliyada habeenkii ay xayawaano kala duwan ay ka cunaan dalagyadii ay beerteen sida galeyda masagada iyo kuwa kale nuur maxamed ayaa qodobkaasi warbixin inooga diyaariyey beeraleyda gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulada kulundiya ayaa xilligan ka cabanaya dhibaatooyin ka heysta xayawaano cuna ama waxyeeleeya dalagyada ay beertaan beerahan oo ay ku yaalaan dalagyo badan oo khudaar geley iyo miraha kale ee la beerta ah ayaa waxaa xilliyada habeenkii cuna xayawaano kuwaasi oo qaarkood ka dhashay fatahaadii dhowaan ku dhufatay deegaanadan hoos yimaada magaalada jowhar axmed xuseen axmed oo ka mid ah beeraleyda kulundi ayaa radio snai uga waramay caqabadaha ay wajahayaan xilligan beeraleyda tuuladaas annagana dalagii maanta aan tacabnay alxamdulilah waa soo bislaaday laakiin waxaa na dhibuu haayo waxa la yidhaahdo dugaagka waa buqdii baariydii baarii galeen jakadii galeen baaladii ku jireen oo dhan way soo wada baxeen dalagii galeyda oo bislaaday oo dhan ay habeenkii weerar cirkii dhulka ay ku soo qaadaan ma garatay waa gartay
wallaahi hadda toban iyo lix xabo ayaan dilnay ayaan waran iyo makar ku dilnay habeenkii ay socdaan maalintii ma socdaan ma garati marka weerarkaasaan ahaayo galeyda iyo salbukada digirta bocorka waxa dhan hilfa u qaadi waayo xataa khudaartii xataa waa nagu cuni waaya baalka goobe iyo doonfaar ayaa badarkii hilfa u qaadi waayaan ma garat intay iswada gudbeen galey aadhihiin bariid aad dhihiin khudaartii aad dhihiin habeenkii hilfaas u qaadi waayo dalagoo dhan oo banaanka yaalo dhan marka xal waxaa jira keeno habeenkii goom ilaalis iyo doonfaar ilaalis ayaa lahaaya khudaarta xataa waa cuni waaya cod camlas cuni waaya dadkii aan salaatada hilfaas u qaadi waaya si kastaba ha ahaatee haddii aan waxba laga qaban xaaladan lasoo gudboonaatay beeraleyda waxaa xaaluf ku imaanaya dalagyadii ay beereen taasi oo hoos u dhigaysa tacabka mahadsanid nuur markaana hiiraan deeq daawo ayaa la gaarsiiyey barakacyaal ku nool magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan adifitaax axmed maclo ayaa soo jeedinaya maamulka iyo ardada iskuulka caafimaadka ilays ayaa adeegyo caafimaad oo isugu jira dawooyin iyo baaritaano waxa ay ka sameeyeen kaamka daryeel oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan adeegyada caafimaad oo loo sameeyey kaamka daryeel ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysas danyar ah oo isugu jira haween caruur iyo odayaal ardada wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee magaalada beledweyn ayaa mar waliba isku howla sidii ay u garab joogsan lahaayeen dadka danyarta ah ee ku nool kaamamka barakacayaasha ah waxaana arrinkaasi ka mahad celiyey qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka barakacayaasha duleedka magaalada beledweyn ee ilays kaam danyeer ee ku yaala duleedka magaalada beledweyne runtii kaamka uu jidka usoo booqana wuxuu ahaa maadaama naloo sheegay in kaamka ay ka jirta xaalado caafimaad darre daawo ay u baahan yihiin dadka kaamka u dhaqan awood aysan u lahayn inay daawoyin soo gataan runtii anagoo ka fal celinayno ama ka jawaab celinayno ayaa maanta waxaan soo booqanay kaam danyare waxaan bixinay daawooyin qaybaheeda kala duwan baaritaanno oo markaas free ah oo aan ugu deeqinay dadka kaam ku nool runtii kaamka xaalado badanaa ka jira insha allahu tacaala waa rajaynaa mar kale iyo marro kale inaan kusoo laabano baahida kaamka jirtana insha allahu tacaala inta awoodeen intaan dabalna rajaynayna waxaa kaloo sidoo kale uga baaqayaa eh, bahda caafimaadka ayagana inay isha ku hayaan kaamka xaaladahan kale ay ka jiraan insha allahu tacaala bahda dugsiga ilays maanta eh, ee ku imaatay booqasho kaamkan waxay arkeen waxyaaba markaas runtii ay u barbardhigi waayeen u dulqaadan waayeen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in eh, mararka xigana aan hadduu sareysaa muxu sanad kale usoo booqan doono anagoo u dhammaystiri doono wixii markaasi eebanoosi dhiba hadduu sareysaa muxu runtii waxaan aragnay eh, dadyo badan ee qaba xanuuno kala duwan sida qaar dhaawacyaan ku aragnay oo eh, xanuuns- qaar xanuunsan waa aragnay oo runtii eh, ka cabanaya eh, cudurrada sida malaariyada ama tayfooga sidoo kalenta waxaan aragnay eh, dad ka cabanaya xanuuno kala duwan sida laf xanuunka infectionno waxaa jira eh, hooyooyin uur ah oo runtii ayaga xitaa u baahan eh, xaaladooda ca- yacni dhiig in la hubiyo waxaan ka fiirinay ama ka hubinay cadaaska dhiigga HB-gooda meesha uu maraayo runtii eh, waxaad arkaysaa hooyo sagaalkeeda uu galay haddana HB-geeda low uu yahay runtii talaan siinay eh, waana eh, waxaan u qaban karnaa u qabanay marka waa rajaynaa insha allahu tacaala marxaladaha xigana inaan sidoo kale usoo booqan doono daawo noo keenta aan ku mahadinaynaa waa mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan annaga ma arsanaha ayagaa ma arsana soo gaari way ku mahadsan yihiin daawada hadda ayna siiyeen annaga
ilaahay aana soo gaarta maanta daawo casri ah oo wanaagsanayna soo gaarsiisay Ee, waa ku mahad celinaynaa walaalaha maanta daawada noo keenay mahad baanu celinaynaa maaha markii ugu horeysay oo is-abaabul lacaynkaani oo kale ay sameeyaan qaar ka mid ah ardada wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada beledweyn kuwa oo lagu garab joogsanayo dadka xaaladaha caafimaad ay ku haysato xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada beledweyn qayb cusub ayaa lagu soo kordhinayaa isbitaalka gobolka baay iyadoona qaybtaas cusub laga dhagax dhigay magaalada beedhabo nuur maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya kan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maamulka degmada baydhabo ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay qeybo cusub oo lagu soo kordhinayo isbitaalka kaasi oo muhiim u ah adeeg bixinta bulshada maadaama isbitaalka uu adeego dadka ku nool gobollo ka mid a dalka qaybta cusub ee la rabo in lagu kordhiyo isbitaalka ayaa timid baahida in la ballaariyo adeega caafimaad ee uu isbitaalka siiyo bulshada islamarkaana meesha looga saaro caqabadaha mararka qaarkood dhaca gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey ballaarinta adeega caafimaadka isbitaalka salaan kabacdi ee geedka ma sharaf naga yahay in dhagax dhigna qayb ka mid a isbitaalka weyn oo Bay- bay region oo gobolkan baydhamo ee boyns caafimaadahan ka fargareemay boolanka targale marka dabaan dareeman kortaan baahiyaha oo caafimaad oo wadanka jarta iyo koonfur galbeedka jarta dareeman kortan walo maybo ah oo eid maybo baahad maybo aan jarto marka wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer isteedneenka mahadnagaanaha juhdiga iyo dadaalka dhalyawedan in la bilaarimay tasiiraadka caafimaadka oo deegaanaha koonfur galbeed armaybo muhiim ah bulshaduna helmaybo caafimaad tayo leh oo maybo ah oo lankeydigo inyaa helmaybo ah iyada maybo muhiim ah aragahayna isbitaalka geesti maybo ah maraha imayl inka dambeyti isbitaalka maybo iyada ambusimi daba maylin baahaya in la ka fikiri marays in la hela dhulguyno maarne oo maadaama wasiirka federaalka niilrooga wasiirka caafimaadka koonfur galbeed niilrooga maymaylin baahaya dhulguyn oo maybo ah oo eh, isbitaalka lawiin oo meel guud oo ka far- oo ka fargalay kor gobolanka koonfur galbeed laga dhismay booyalan baahanyi dhulkaas insha allah kaduulo hoosan insha allah baahda kuwad insha allah inuuna daboolnay insha allah diyaargana wasiir marka wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya saciid axmed cali ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku dadaalayaan sidii loo ballaarin lahaa adeegyada caafimaadka isbitaalka maanta waxaan dhagax dhigaynaa qayb ka mid ah isbitaalkii gobolka baay oo qaybo badan ka koobnaan doonta hadduu ilaahay idmo waxaa dhismahan quruxda badan loo dhisaayo ee maanta intaas madax halkan ay u joogto dadka qaarkiis ay usoo safreen ayagoo shaqooyin kala lahaa in maxay ahayd isbitaalkii la ballaariyo adeegyada caafimaadka la horumariyo horumarin keliya maahanee tayeenna in lagu daro Ee, tayada adeeg bixinta caafimaadka laba dhinacba way ka imaanaysaa shaqaalaha ka shaqaynaya tayadooda iyo iyo maxay ahayd iyo kartidooda aqooneed iyo qalabkii iyo fasilitiska ay u baahnaayeenna inay helaan maanta marka riyadii ahayd in fasility iyo maxay ahayd qaybo caafimaad oo lagu shaqeeyo cisbitaala dhammaystiran qalabaysan in la helo iyadoo shaqaalihiina ay diyaar ay ku yihiin waxay tilmaamaysaa ama ay muujinaysaa ka go-naanta ee, maxay tahay guud ahaan dowladda soomaaliya iyo si gaar ahaan ee, dowladdeena koonfur galbeed ee ka go-an tahay inay maxay ahayto dadkeeda iyo de- bulshadeedaba ay gaarsiiso adeeg caafimaad ama ay helaan adeeg caafimaad tayo leh islamarkaana horumarsan wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa tilmaamay in qaybtan cusub ay dabooli doonto baahida ka jirta gobolka waxaa ilahay mahadis ah maanta inaan goobjoog ka nahay dhagaxdhigga isbitaalka isbitaal goboleedka by regional hospital oo dib loo dhisaayo si casri ah loo dhisaayo isbitaalka wuxuu ka koobnaan doonaa qaybihii emergency-ga icuda otga x-rayda intaba wuu ka koobnaan doonaa wuxuu qayb ka yahay isbitaalkan lix isbitaal oo lixda maamul goboleed laga dhisaya sida kismaayo boosaaso dhuusmareeb muqdisho jowhar lix isbitaal oo laga dhisa ayuu qayb ka yahay taas waxay qayb ka tahay dadaalada lagu xoojinaya sistemka caafimaadka iyo adeeg bixinta caafimaadka dalka lagu xoojinaya qayb ka tahay insha allahu tacaala waana sii wadi doonaa annagoo iskaashanayna wasaaradda wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada iyo tan federaalka oo iskaashanaya kulan ku saabsan maaraynta khataraha isticmaalka qaldan ee warbaahinta bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya saare cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa
wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi ah usoo xirtay kulan wadatashi siyaasadeed qaran iyo maareynta khataraha isticmaalka qaldan ee warbaahinta bulshada kaasoo socday muddo laba maalin ah kulanka oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir ururka warbaahinta bulshada rayidka ah iyo dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar kamid ah kasoo qaybgalayaasha kulanka iyaga oo ka barbixiyey khataraha ka dhalan kara isticmaalka baraha bulshada
in xakameyn loo sameeyo khataraha baraha bulshada waa wax aada u wanaagsan dadkeena soomaaliyeed badana hadda waxa loo guuray idaacad waa laga guuray waxa loo guuray baraha bulshada siba facebooka dadka aad ula socdaan marka in la xakameeyo si aysan u imaan qalqal amni kala fogaanshiyo bulsho dhibaato ku dhacda shacabka waa wax aada u fiican si dadkeenaan hadda jooga ay u ogaadaan dhibaatada jirta waxay micnaheedu waxay tahay in bulshada kuwa naga dambeeya aan waxa saameynta xun leh aan mataqaanaa kasii suulinayn oo dhibaato burbur kasoo kabanayaan nahay waxaa waaye inaan bal baraha bulshada meelaha ugu daran adduunyada hadda ay ka wada cabaadaynayso waaye beentii maaragtay disinformation misinformation malinformation wixii intay bateen ayaa waxay noqdeen waddanka lagu burburinaa marka dadkeenni aan aqoon badan lahayn wariyaal iyo wariyaal wakayaalba ay soo baxeen waxaa waaye in la saxaa la rabaa marka meeshii laga sixi lahaa waxaa waaye baraha bulshada aad looga buuxaaye in meeshaas ay noqoto meel muxuu ahaa nidaam leh at least maaragtay laga heli karo wax maaragtay sharciyada waddanka u degan lagu hoggaansami karo dastuurkii xeerkii saxaafadda iyo maaragtay islaamka maaragtay qofka maaragtay halbeegiisa uu ka dhigto iimaan ka dhigto iimaan ka dhigto taasaa maaragtay lagu gaari karaa dhanka kale agaasimaha waaxda istaraatiijiyadda warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdishakuur cali axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey doodaha iyo aragtiyaha laisku dhaafsaday kulanka sidee la isugu dheelitiri karaa in xorriyadda hadalka iyo sidoo kale xakameynta isticmaalka qaldan oo ahaa doodihii ugu badnaa halkan dhacay sidee waa-igelinta la isaga kaashan karaa dowladda dowladaha xubnaha ka ah bulshada rayidka qaybeeda kala duwan iyo ururada saxaafadda iyo warbaahinta runtii doodo oo aada u fiican oo aada u qiimo badan sidoo kale brobleemaadka ka jira waddanka sida hadallada naceebka ah qabyaalada iyo been abuurka marin habaabinta muuqaalada argagaxa leh kuwa argagixisada kuwa kale anshax darada ah ayaa waxyaabihii lasoo jeediyey darooyinkii kasoo baxay labada maalin kulanka inoo socday ayaa kamid ah marka waa ku dheeraada waa ka xumahay waxaan rabaa wasiiro inaan uga mahad celino dhammaan intii nagala qayb gashay oo hay-adahaas kala duwan ka socday waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo si si rasmi ah inagu soo xirto dadka tirada aan ugu talagalna waxay ahayd toddobaatan iyo shan xubnood oo hay-adahaas dhan ka socday laakiin talagalka waxaan ka dhignay ilaa sagaashan qolfood waxaana markaasi ay inoo suura gashay inay kasoo qayb galaan waxaa dheeraada oo raba inaan ku daro waxaa iyagana nagala qayb gala dhalinyarada baraha bulshada caanka ah oo iyagana ah daneeyayaal oo qayb ka ah mararka qaar siday wax u dhigayeen in meesha faham fiicanna ay ka heleen dadka waxay ka qabaan ay dhageysteen iyaga naftigooda aragtiyo badan ay soo bandhigeen wariyaashii ka guuray warbaahintii caadiga ahayd ee u guuray barahan casriga ahna iyaga naftigooda qaar badan oo kamid ah waa nagala soo qayb galeen iyo dad saameyn leh oo qoraayaal ah oo ku jira dhinacan baraha bulshada marka wasiir mar kale mar kale soo dhowo ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan yuusuf al cadaale ayaa si rasmi ah usoo xiray kulanka wuxuuna sheegay in tiknolojiyadaha iyo fikradaha laga soo ururiyo wadatashiga lagu saleyn doono qorshaha siyaasadda qaranka ee warbaahinta bulshada baa halkan fadhiya saxaafaddu tiir bay u ahayd soddonkii sano ee dhowr iyo soddonkii sano ee lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed noloshooda iyo wadajirkooda iyo difaacooda iyo iscaawintooda intaba laakiin soomaalida mahmahyooyin qani ah bay leedaho waxtar oo waxay yidhaahdaan baddan hal malaybaa qurmiya marka eh, waxaa laga yaabaa in dadku markaa ay arkaan hal qof oo wax xuntabinaya inaynan eh, kala saari karin markaa inuu qofkaasi yacni dadkii oo dhan matalo oo la yidhaahdo social media wax xunbaa ka socda dad xunbaa ku jira dad xunbaa ka hadla wax xunbaa looga hadla marka annagay tahay inaan iska nadiifino oo aan gacmo wada jira isaga nadiifino waxa xun runtii mar aad iyo aad baad u mahadsantihiin marar badan oo kale aan insha allahu tacaala isku soo noqon noqon doonaa ilaahay idankiisa oo aan isku imaan doonaa waa u mahad celinaya macallimiintii iyo dadkii ka qayb galay waa u mahad celinayaa ciddii gacan ka geysatay oo ka caawisay wasaaradda hawshaan inay qabsoonto wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada dalka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa go-aamisay dhammaystirkii dhaqangelinta siyaasadda qaranka ee maareynta khataraha isticmaalka qaldan ee warbaahinta bulshada markaa dhegaystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada saakay waxaa la diyaara waryaheena nuur maxamed
waxkaag dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada aan ku bilownay sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanayaa saddex milyan iyo saddex boqol halka qabashada la kala siisanayo saddex milyan haatana maciishada afka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanayaa sideed iyo labaatan doolar bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar afka burka ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban doolar afka sokorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanayaa toban doolar koombada galeyda ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanayaa shan iyo soddon kun koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanayaa laba iyo toban kun koombada looska ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun halka kiilada bariis caddaha la kala siisanayo shan iyo toban kun xubintii sarifka iyo suuqyada waanaga intaa markaana xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa calaamaysatay xidiga badeli lahaa xidiga dhintay ee joota kaasi oo ku dhintay shil baabuur liverpool ayaa bartilmaameysanaysa xidiga reer argentiin ee kooxda roma ninka lagu magacaabo bowla inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagani shabakada reer talyaani ayaa waxay daaha ka qaadeen in kooxda reer england ay la xiriirtay wakiilada laacibka si ay ula soo saxiixdaan xagaagani shabakada ayaa sheegtay in laacibka uu doonayo inuu kasii mid ahaado kooxda ka dhisan caasabada talyaaniga balse ay kooxdu ogolaan doonto inay iska iibiso maadaama uu mushaar badan ka qaato halka warkaasi aad kala socotaan waa raadi haysnaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana akhbaraadka dibadda khasaare nafeed ayaa ka dhashay mudaharaadyadii ka dhacay wadanka kenya ugu yaraan laba qof ayaa dhintay dhaabac rasaas kadib banaabaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya boqolaal qof oo mudaharaadyaal ah ayaa isugu soo baxay banaanka hore ee isbitaalka la geeyey labadaasi qof kuwaasi oo dalbanaya inay meedka qaataan rasaas ayaa laga soo sheegay duleedka magaalada nairobi iyo deegaano kale iyadoo warar aan la xaqiijin karin ay sheegeen in dad badan ay ku dhaawacmeen rasaasaasti golaha xuquuqda aadanaha ee wadanka kenya ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in tirada dhimashada ay imanka gaartay ilaa iyo toban qof dibadbaxayaashu waxay dalbanayaan isla xisaabtan maamul wanaag iyo cadaalad loo sameeyo dhibanayaasha ay booliisku u geysteen rasaasta iyo kala erinta qodobkaasi arrimaha dibadda ayaan ugu dambeeyey guud ahaan warka subaxnimo ee raadi haysnay